subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa subax talaado ah sagaalka tobanka bisha agost ee sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa koob iyo tobankii iyo bar dhegaystayaal idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelannay cabdi aadan nageeye oo kaalinta labaad ka galay orodka maaratoonka adduunka ee sannadkan lagu qabtay magaalada tokiyo haddaba maxay ahayd sababtii ku dhalisay inuu caawiyo bashiir oo kaalinta saddexaad ka galay tartankaasi
taariikhii inaan rimish ka dhigno marka waan ku qayliyo bashiirow idaba joog taariikhdan qorina kabacdi waa iga dabayin haddana haddana wax kale haddana haray muruqaa qabanayay haddana mar kalaan u haray dadku waxay arkeen inta u dambaysa laakiin intaa ka hor saddex jir camal ayaan soo saaciday oo mar kalaad marka daba keena ninka
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wadayaasha bajaajta muqdisho oo ka cabanaya wadda xumi afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa cabashadaasi ka hadlaya qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idin akhriyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaaw dowladda federaalk ee soomaaliya oo garabsanaysa saaxiibadeeda caalamka ayaa ka hortagtay gawaari qaraxyo laga soo buuxiyey kuwaasoo ujeedkoodu ahaa in lagu waxyeeleeyo shacabka soomaaliyeed gawaarida ayaa lagu beegsaday meelo u dhow degmada jilib iyo tuulooyinka kuyabarow iyo xaramka kuwaasoo dhammaantood la baabi'iyey sida ay qortay wakaaladda wararka soomaaliya ee sona howlgalkan ayaa waxa uu qayb ka yahay tallaabooyinka dowladda soomaaliya iyo xulufadeeda caalamka ay ku bartilmaameedsanayaan kooxda argagixisada ee al-shabaab si guud ahaan dalka looga dabargooyo madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa soo saaray xubnaha u tartamaya ama puntland ugu tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya deni ayaa soo saaray liis ka kooban labaatan xubnood oo ku tartamaya koob iyo toban kursi oo maamulka puntland afarta sano ee soo socota ku matali doona golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya sideed haweena ayaa ku jira xubnaha uu madaxweynaha puntland ku soo saaray wareegtadiisa iyadoo maalmaha soo socda la filayo inay dhacdo doorashada xubno ka tirsan golaha aqalka sare ayaa lagu doortay magaalooyinka baydhabo iyo kismaayo kuwaasoo matali doona maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa isniinta la hadlay wasiirkii hore wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga faysal bin farxaan al sacuud isagoo mar kale ugu baaqay sacuudiga inay horumar ka sameeyaan arrimaha xuquuqda aadanaha bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in blinken iyo wasiirka sacuudiga ay ka wada hadleen arrimaha amniga ee gobolka iyo weerar dhowaan lagu qaaday markab kuwa saliidda qaada ah oo marayay badda carabta kaasoo washington ay ku eedeysay iiraan iyo arrimaha kale ee la xiriira gobolka sidoo kale waxay ka wada hadleen xoojinta iskaashigooda dhinaca ammaanka taageerada sacuudiga ee xabad joojin dhammaystiran oo ka hergashay yeman iyo tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah qabashada arrimaha bini-aadanimada ee aadka u daran ee ka taagan yeman dhegaystayaal warkii dunida ee idaacaddeenii subaxnimona waa nageynta subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington cabdi aadan nageeye oo kaalinta labaad ka galay tartanka maratoonka ee olombikada ee lagu qabtay sanadkan dalka jabaan ayaa idaacadda v o a waraysi uu siiyey uga waramay sababta uu u caawiyey bashiir cabdi oo isna kaalinta saddexaad ka galay tartankaasi nageye iyo bashiir oo ah orodyahano soomaaliyeed ayaa ku kala ordayey calamada ama dalalka netherland iyo beljamka wariyaha v o eda ee dalka qaaradda australia iyo koonfurta asia ibraahim cumar baafo ayuu oga waramay
cabdi kusoo dhawow idaacadda v o a laanta afka soomaaliga bal marka hore waxaad warbixin kooban iga siisaa orodkan inta kilomitir uu ahaa halka aad ka soo bilowdeen iyo weliba jawiga aad ku ordayseen maadaama waddan idinku cusub aad joogteen waa afartan iyo laba kilomitr dhibic boqol sagaashan iyo shan aan malanaya kilomitr marka afartan laba kilomitr iska dheh wuxuuna ka dhacay magaalada saboro olombica ciyaaraha markasta magaalada ka dhacana maratonka lagu qabtaa laakiin maadaama tokyo sagaashan iyo shan aan malanaya kilomitr marka afartan laba kilomitr iska dheh wuxuuna ka dhacay magaalada saboro olombica ciyaaraha markasta magaalada ka dhacana maratonka lagu qabtaa laakiin maadaama tokyo laga cabsaday kuleel zaa'ida kuleelka inuu macnaha aada khatar nooga nooga noogu noqdo waxaa loo bedelay magaalada kor magaalo kor ku taalo oo saacadii bar diyaaradu si soconayso oo dhanka ruushka u dhow qaaxda iyadoo ah weli waxay ahayd soddon digrie laakiin tokyo waxay ahayd soddon iyo shan marka sasaakaas nagula wareejiyey markaa tartanka saa u dhameynana saddexdii nin oo bilada qaaday isla markiiba markii nagala qaaday kaadadii dhiiga oo laga baari nadaraba isticmaashay diyaarad khaasana soo saaray oo si dhaqsaa nagu soo celisay tokyo si markaas bilada nagula siiyo ciyaartoy dhan marka caalamka dan la soo galaan meelihii ugu dambeysay ee tartanka waxaan muuqday in tiro yar aad ku soo harteen cabdi waxaa la arkayay marka adigu qofka kaa horeeyey ee bilada dahabka qaatay xoogga maadan saarin inaad dhaafto ama aad la tartanto waxaad xoogga saaraysay si saaxiibka ama walaalka bashiir uu adliista kaalintii saddexaad siduu ku geli lahaa arrintaas maxaa marka maxaad is leedahay dareen intee lagbay kugu haysay isla markii dareen ay qaadeen inaad todobadii sabtood wuxuu soo dhaafay isku qol isla seexanayseen subax kas la soo kaceyseen buuraha faransis la joogteen buuraha etoobiya isla joogteen walaalkaa saaxiibkaa toban sano taariikhi in remiis ka dhigno marka waan ku qeyliyey markii soddon iyo sideed soddon iyo sagaal la marayo saddex kilo dan harsan tahay bashiirow idaba joog taariikhan qorina kabacdi waa iga dabiibin haddana haddana wax kale haddana haray muruqa qabanayay haddana mar kalan u haray dadku waxay arkeen inta u dambeysay laakiin intaa ka hor saddex jeer camal ayaan soo saaciday oo mar kalaan marka daba keena ninka marka inuu ku dhagan yahay waa iska adag tahay inuu markaasna fagaxsna ku dhufto marka waan la sugay marka aniga fagaxeeda marka waan la sugay inaan inaan waxaan qarib aan qaado marka sideed boqol ka harto waan la sugay weli afar boqol marka dana la gaaray dana waa la sugay ninka etoobiyaanka dana waxaan dareemay inuu cabsi isna ku jirto oo si rabin inta u dambeysana isna inuu inuu dhaqaaqo ilaa intaan haddaan mar horan dhaqaaqi lahay kenyaanka uga soo dawardi lahay basiisna markaas ma awoodin inuu naga daba yimaado boqol mitir hartay indhahaas ku qabo waa shan sekan camal sidii marka arrinta cajiibka waxay tahay in arrinta aan weligii aysa dhicin anna markii uma sameynhayn caan ku noqo wax sameey laakiin ninkaas wiilka saaxiibkaya walaalkaya soo tababaran maalin kasta ay iga ahayd inkastoo tayada aan khatar geliya xataa waxaa arta bashiir xataa naan iga badi kara fagaxda ama kenyaanku naga faa'iidaysan karay laakiin dareen ay wada un oo inaan ninka meesha uga tagay ma rabin marka adduunkii dhamaan wada qabsatay qof kasaa ka shakeenaysa wax xibxin ugu noqday cajiib ah gayow marka bashiir maxaa kula hadlaysa soomaali miyaad ku wada hadlayseen maadaama nin kaleo kenyaana idinku ag dhawaa intii hore dhan soomaali iskula hadlayna ha soo soco iyo iyo daba soco iyo taariikhkan qorina ay harin inta u dambeysaa laga yaabaa dadka in marka soo dhawa inay arkaan dhahayo common laakiin intii hore aan soomaali iskula hadlayna ciyaarahan olombikada adduunka soomaaliya ay ka qayb gasho laakiin aan weli natiijana keenin idinkoo soomaaliya waxaad u ordaysaan wadamo dhalashadooda aad haysataan marna ma ku fakerteen in dalkii soomaaliya aad u ciyaartaan mise waxaa jira wax idinka hor istaagaya taa waa su-aal aada u muhiimsan oo dad badan isku dhex walaaqayaan dadku waa in ogaadaan qof kasta meel ayaad ayaad marka hore kasoo asaas kasoo asaasmata marka macquul ma ahan inaad hadid haye marka hadda tigid aan jaranayaa muqdisho oo igu dambeysay ninety fivekii ayaan tegaa qaran aan weligay arkin dadka dad ka socda ayaan leeya idinkan ordaya waa wax waa wax maskaxda aan gelin marka soomaalida ina taa fahanto sida maantay ay soomaaliya usoo kabsanayso oo maantay waan dareemi wadakaas ay fahansan yihiin dhowr sano ka hor waxaan maqli jirnay madaxweynihii hore markay joogeen maanta elborkia la furay labaatan iyo shan sano ka bacay maanta dikadiyaa la furay labaatan iyo shan sano ka bacay maanta waxaa la furay hawadii soomaaliya marka waxyaalihii daruuriga ayaa haddana loosoo furay marka iskabailow inaad dhahdi ciyaaraha basketbalkan soomaaliya uga qeybgalaaya wax kasta hadda way soo kabanayaan soomaalida marka qurba jirta waxaan ilahay meeshiina ku dadaala marrimo way adag tahay inaad dhahdid aad halkan iska jooga tigidaan jaranaysa mana ordaya midda kale dadka inay ogaadaan ay tahay oo muhiimka ah haddaan maanta dhaho waxaan rabaa inaad calanka soomaaliya u ordo dowladda soomaaliya saddex sano waa in aan maxaa la dhahaa dhalashadaas aan sugo marka waa codsanaysaa waxaa la dhalashada inaa bedeshaan rabaa saddex sano soo maanta waa laba kun laba labaatan kow labaatan laba labaatan saddex laba kun labaatan iyo afarta bisha sideedaad kow iyo tobankeeda ayaan soomaaliya ordi karaa marka soomaaliya si usoo kabsanaysa ay wax kasoo soo kabsanayaan insha allah waan gaari doonaa
kaasi waxa uu ahaa cabdi xasan nageeye oo kaalinta labaad ka galay tartanka maratoonka olombikada adduunka ee ee lagu qabtay magaalada tokyo ee dalka jaban wuxuu u waramayey wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo bajaajleyda ku shaqaysata mootobajaajta ee magaalada muqdisho ayaa aada uga cabanaya dhibaatooyin wadaxumo oo ay sheegeen inay ku haysato magaalada waxay sheegeen in bishii ay bixiyaan lacago shan iyo toban doolar oo cashuur ah oo maamulka gobolka banaadir uu ka qaado iyagoo sheegay inay ku adag tahay soo saarista lacagtaasi waxaana intaasi ay ku dareen in lacagaha cashuur ahaanta ay u bixiyaan aan waxba looga qabanin dhibaatooyinka ka jira wadooyinka oo biyo ay buuxiyeen islamarkaana noqday bulaacado iyo sidoo kale in dadka qaar ay wadooyinka qoteen si ay gaadiidka isaga celiyaan caashi ibraahim aadan cashacuud ayaa qadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xiriirtay afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar waxaana ay ugu horeyn weydiisay waxaa ka jira dhibaatada wadaxumo ay ka cabanayaan bajaajleyda
caasha marka laga hadlaayo dhinaca wadooyinka magaalada muqdisho waxaad moodaa labadii sane ugu dambeysay inta ugu badan wadooyin la dhiso magaalada muqdisho in la dhisay oo magaaladii siddeetan boqolkiiba waddooyinka caasimada ay wada dhisan yihiin marka loo eego waddooyinka laamiyada waaweyn ee caasimada ku yaala dhinaca kale markaan usoo laabano bajaajleyda runtii waxaan hubaa in marka loo eego laba sana ka hor waddooyinkay isticmaali jireen ee jajabsanaa ee dhibaatada xoogan ku qabeen iyo labadan sano ugu dambeysa waddooyinka ay isticmaalaan inuu u dhexeeyo farqi aad u weyn oo waddooyinka ay hadda isticmaalaan uu yahay mid la dhisay oo nidaamsan dhinaca kale markaan usoo noqono ka qaadista canshuurta ee laga qaado bajaajleyda magaalada muqdisho waxay iyaguna qayb ka yihiin canshuuraha u degsan dowladda hoose ee waajib ku ah qof walba oo ganacsi ku jira bajaajleydana waxay ka mid yihiin dadka ka ganacsada ee magaalada muqdisho ee shaqooyinka ku haysta shaqa abuurkana loo ogolaaday inay magaalada ka ganacsadaan waxyaabaha ay hadda ka cabanayaan waxaa ka mid a waddo ay maraan inaysan inta badan haysan bajaajtuna ay tahay gaadiid aada u yar oo biyo badan hadday meel yaalaan ay biyihii dhex galayso marka waxay aada uga cawdaan biyo badan oo magaaladii yaalla oo bajaajtii aanay dhex mari karin cid ka qaadaysana aysan jirin biyahaasi ma isku daydeen inaad wax ka qabataan si dadkan lacagta laga qaadayo meelay maraan ay ku shaqaystaan ay u helaan caisho marka loo eego biyaha ay ka cabanayaan ee bajaajleyda waxaad moodaa inteena badan inaan cabashada muujino oo keliya xilliga ay taagan tahay marxaladda markaas lagu jira laakiin aanan la eegin waxay ka dambeeya saacadahaas ay roobka da-ayaan waxaan ognahay magaalada muqdisho in sewage systemkii oo drainagekii ahaa ay horay u jiray dowladdii dhexe wixii ka horreeyay aysan ku filnayn xataa magaalada muqdisho haddana maamulka gobolka banaadir uu ku dadaalayo sidii loo heli lahaa system drainage sax ah iyadoo taasna qiimeyn lagu sameeyey ay lagu sheegay lacag gaaraysa saddex boqol soddon iyo toddoba milyan oo dollarka maraykanka ah taasna awoodeyna ay ka baxsan tahay laakiin maamulka gobolka banaadir uu sameeyey goobo biyo qabadi ah si meelaha biyaha ay u degaan ee loogu leexjiyo biyahana ay halkaas ugu baxaan waxaad arkaysaa xiliyadii ugu dambeeyey roobabkii ka da-ay magaalada muqdisho inay ka badan yihiin roobabkii normalka ahaa ee ka di'i jiray oo lagu qiyaasay afartan boqolkiiba inay hore u di'i jireen laakiin hadda ay da-ayaan boqolkiiba boqol taasoo ah isbeddel cimilada ku timid oo aan dunida oo dhanba la qabno marka marxaladda aan isleeyahay xilliga dooda ka taagan waxay tahay xilliga roobka uu da-ayo intaanan shaqadii la gudagelin ka hor in dadkii cabasho ay muujinayaan laakiin laba iyo toban saacadood ayuu maamulka gobolka banaadir u hogaamiyey gudoomiyaha gobolka mudane cumar maxamuud maxamed cumar firish u qabtay xilliyada ee roobka da-aan in muddo laba iyo toban saacadood gudahooda lagu soo afjaro goobaha ay biyaha ay degeen haddana magaalada aad ka arki karto in aysan jirin saacadan la joogo hal goob oo laami ah oo biyo u fadhiyo waa garta taasi waa tii biyaha waxaa kaloo dadku ay sheegaan inay jiraan bulaacdo oo xilliga roobka uu jiro xillaan ahayn ayagana meelaha qaar fadhiya oo iyadana ay dhibaata ka jirto ur dartiis aan loo dhexmari karin hal cilad oo maalmihii u dambeeyey soo korortay ayaa jirtay oo laamiga inta u dhexaysa number afar iyo iskuulka kow iyo labaatanka oktoobar meel xirmatay oo shaqo ay ka hayaan maamulka gobolka banaadir waxaan filayaa in laga hadlayo dhankaa dhankaana hadda waxaa ku socda shaqo laakiin meel kale oo hadda annaga aan ognahay oo bulaacad ka jirto oo wax fadhiya inaysan jirin meeshaasna xilligan la joogo wax fadhiya oo bulaacadah ma jirto adduunka waxaa la isticmaalaa tubooyin waaweyn oo qofka biniaadanka uu dhex mari karo ayaa biyaha iyo bulaacadaha qaada laakiin waxaanu ognahay burburkii dowladdii dhexe kadib inuu saameyn ku yeeshay dhismihii waddanka oo idil burbur soo gaaray qaybna ay ka ahayd tubooyinka waaweyn ee biyihii qaadi jireen haddana aan si kumeel gaara u isticmaalnay inta aan ka gaari doono mustaqbalka helitaanka tubooyinkaas waaweyn tubooyin yaryar tubooyinkaas yaryarkana waxaa dhibaato iyadana qayb ka ah magaaladii oo ah magaalo caro oo marka ay roobabka da-ayaan biyihii caro uu soo raaco dadka qaarkood oo xilliyada roobka da-ay u arka inay qashinka biyaha soo raacsiiyaan taasoo markaa dhibaato ku noqota tubooyinka yareeraha ee biyaha qaadi jireen inay xirmaan ayna biyihii meelaha qaarkood kor usoo butaacaan laakiin shaqooyin fara badan oo maamulka gobolka banaadir oo hore ugu guulaystay ayaa jirto meelo fara badan oo ay ka mid yihiin degmada boondheere oo xilliyada roobabka imaadaan dad ay ku dhiman jireen dad ay ku barakici jireen oo hadda wax dhibaataa aysan ka jirin waddooyin waaweyn oo xirmi jira isku socodkiisa oo ay ka mid tahay waddada xiriirisa degmada shangaani iyo cabdicasiis oo aynu ognahay bajaajleyda in xilliyada roobka ay ka go'doomi jireen inay isaga kala gudbaan labadaasi degmo oo hadda wax dhibaataa aysan ka jirin
kaasi waxa uu ahaa saalax xasan cumar oo ah afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo u warramayey cashe ibraahim aadan ciidamada ammaanka ee magaalada kismaayo ayaa howlgallo lagu hakinayo gaadiidka tagsiyada ah ka bilaabay magaaladaasi tallaabadan ayaa saameysay bulshada magaalada kismaayo iyadoo darawallada tagsiileydana ay ka cawdeen warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad
cabashadan ka imaanaysa darawallada gaadiidka ee ka shaqeeya magaalada kismaayo gaar ahaana tagsiyada ayaa waxay ka dambeysay kadib markii howlgal aada u xoogan ay qaadeen ciidamada ammaanka kuwaasi oo qabtay dhammaanba tagsiyada ka shaqeeya magaalada kismaayo waxaana arrintaasi ay saameyn xoogan ku yeelatay guud ahaanba isu socodka dadweynaha ee magaalada kismaayo cabdulaahi maxamed axmed waxa uu ka mid yahay darawallada tagsiyada ka shaqeeya magaalada kismaayo kaas oo gaarigiisa la dhigay taliska ciidamada isagoona sheegay in ilaa iyo hadda aysan jirin sabab rasmi a oo loo sheegay waxaan ka cabanaynaa ciidamada amniga ayaa tagaasiyada naga xaraystay muddo afar beriye annaga waan shaqa la-aan baan nahay dowladda jubbaland waxaan ka codsanaynaa oo ugu sarreeya madaxweynaha xildhibaanada sharafta leh wasiirada dhammaan waxaan ka codsanaynaa in tagaasiyadeenna naloo soo deeyo annagoo ah darwaliinta kismaayo oo afar maalmood waxba shaqo aanan qaban ee nooga xayiran yihiin wax hadda hadal ku dhammaan karo oo aanan naloo sheegin wax alla waxaa nooga xayiriin tagaasiyadaas ayaga ah codsigaas baan soo jeedinaynaa annaga haddaannahay tagaasiyada darwalinta kismaayo nin oo soo fariisto oo na dhaawa intaabay u xayiranihin baabuurtiina waan la'nahay annaga ilaa hadda wasaaraddan ma la kulanteen gaadiid wasaaradda waan la kulannay wasaaradda waxayn dhaheen arrimo amni bay u xayiranihin baabuurtiina marka ilaa ay haddana jawaab fiican oo rasmiya kama hayno wasaaradda gaadiidka way nagala xisaabtantaa markii la gaaro sanadkii warqada sanadlaha waa naga qadaa canshuurta gaariga wuxuu kasoo degay magaalada kismaayo wax walba way u dhamaystiran yihiin wuu leeyahay taariko wuu leeyahay warqada canshuurta darawalka wuu leeyahay lesin way nagula xisaabtantaa wasaaradda gaadiidka waana naga qaadateen wax hadda noogu dhiman ma jira annaga ka gaadiid ahaan inkastoo gaadiidkii ugu badnaa ee tagsiyada ka shaqaynaya magaalada kismaayo ay qabteen ciidamada ammaanka ayaa haddana waxaa arrinkaasi saameyn xoogan uu ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo kuwaas oo labadii maalmood ee ugu dambeysay ay saameeyeen tagsi la-aanta ka jirta magaalada kismaayo sida uu v o a u sheegay cabdicasiis xaaji cali dhogor oo ka mida bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo isagoona ku baaqay in la dhowro xuquuqda muwaadinka waxyaabaha hadda caqabadaha aan arkaya waxaa ka mid a gaadiidka oo aan in badan weynay iyo macnaha xayiraado badan oo na qabsaday asa shacbi ahaan ma aha in markaas sida hadda dadka qaarkii aan kilarka iyo meel qaarkood aan ku arkay ay gidhaash iyo wax noocaas camal ah marka la sameeyo wax qurux badan ma aha qarniga labaatanaad aan ku jirnaa waxaa ani ahaan talahaan ila quman haddii sistamkii wax laga bedelaayo waa in dadka loo digaa wasaaradda iclaamka la dhahaa muddadaas waa in la iska soo xaadiriyaa haddii ay maaratay ay registration u baahan yihiin haddiiy u baahan yihiin xagga amniga in laga kontaroolo oo engine number iyo wax iyo la qoro marka hal mar gaadiidkii oo dhan in la gu-doomiyo waxay keenaysaa isku socodka bulshadii iyo gaadiidkii waxay keenaysaa inay wax badan ay xayirmaan marka qofka markuu canshuur bixiyeyna wuxuu leeyahay respect iyo xurmad marka waa inuu qofku muwaadinka xurmad dhaba uu ka helaa dowladiisa uu daacaddi u yahay uu canshuurta siiyo cabashada ka imaanaysa bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ee ku aadan in gebi ahaanba la xareeyey tagsiyada ka shaqeeya magaalada kismaayo ayaa waxaa ka jawaabay wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi dhubad shiil waxaana uu sheegay in sababo la xidhiira dhanka ammaanka iyo in la helo nidaam gaadiidka ku aadan ay sabab u tahay in gebi ahaanba tagsiyada magaalada kismaayo ciidamada ammaanku ay qabtaan lana xareeyo labadan beri ee u dambeysay magaalada waxaa ka jiray uruurin ama xarayn tagsiyada magaalada ka shaqeeya waxaana arrintaas sabab u ah tagsiyada waxaana dhacday fawdo marka waxaa ka yimid ciriiri fara badan oo wadooyinkii oo aada isaga liitay marka horeba iyo amni xumi iyadoo ujeedadu tahay in la habeeyo oo loo sameeyo qaabkii haddee takaasida u shaqayn jirtay ee adduunka laga yaqaanay marka shuruudihii iyo wixii ay ku shaqayn lahaayeen wasaaraddu ay dejiso saas darteed dadku waxaan rabnaa inay fahmaan in nidaamku uu iyaga dan u yahay maalmihii ugu dambeeyey magaalada kismaayo waxaa si weyn looga waayey baabuurta tagsiyada iyadoona mas-uuliyiinta wasaaraddu ay sheegeen in arrinkan looga gol leeyahay in laga hortago falal liddi ku ah amniga iyo in nidaam loo helo tagsiyada ka shaqeeya magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
aad ayuu mahadsan yahay aadan maxamed salaad oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada kismaayo markana baydhaba qoysas badan oo ku jira xeryaha barakacyaasha ee magaalada baydhabo ayaa la daalaadhacaya nolol xumo iyo duruufo kale oo nololeed mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ayaa gaaray qaar ka mid a xeryahaasi warbixintan waxaa noo soo diray mukhtaar maxamed catoosh
mas-uuliyiinta maamulka gobolka baay ayaa tegay qaar ka mid ah xerooyinka barakacyaasha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxayna mas-uuliyiinta maamulka gobolka kula kulmeen xerooyinka barakacyaasha dad badan oo dhibaataysan kuwaasi oo la daalaadhacaya duruufo kala duwan guddoomiyaha kaamka albarako ee magaalada baydhabo maxamed mukhtaar ayaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka baay u sheegay in kaamku ay ka jirto baahi badan oo kala duwan isagoona xusay in muddooyinkii ugu dambeeyey aysan wax gargaara helin dadka barakacyaasha baahdaanu baahi eedin wiiw baahi niijarta kaamku mae kaam wal hor la kahelay oo maadaama oo heyje oo ilaahay mahadle taageer haddu koruun kalna malle arag wahaytaan dhibsho dadkaan way buwa lanka naafada ee in lanka kale wala iska dhex jar may welay naafada iyada naftigiisa qofka kaysan hadda la waraysateen lankaas langa la jare hogaamiyaha lang litiili adagabu yaa bacdiga la jar yoona saasa iska duubaskayin tan kaleed ee kaamkun baa hoogle waa ka jarta hor mahelna biib mahelna baad ma helna goob caafimaad ma helna walbarasho ma helna marka masqulo naftigiisisho eeda ninka yariin bacdiga dadkun dad dhibaatoysugu guddoomiye ku-xigeenka arrimaha samfalka maamulka gobolka baay aadan xasan maxamed ayaa isna xusay sababta xerooyinka barakacyaasha ay u booqdeen inay tahay sidii ay ugu kuurgali lahaayeen dhibaatooyinka haysta barakacyaasha ini una haa boogana xaaladda iyo ka nooliyad dhabta ana ha ogaana kaamamka qaar ku mid ah kaamamkan magaaladan baydhabo zoonka a d c ujeedkana way lahaayen ini oo unu aragna xaaladda nololeed ee kajarta kaamamka gaar ahaan kaamka kaamka albarakatu gaar ahaan dadka weliba naafada ah dadkan usnanu marka dadka inka baahi badan dadka inshaqaysada korna inay xaaladda dhabtay i ka noolyiin nininkashookayna unhaa aragna fariintigna waybu ahaa dowladdii mas-uulku ah iyo dii dowladdaba hoos kooyasay hay-ado inka wenyigna waa inka qaylidhaamyaanahay ini oo kaamamka lahaa araga guddoomiyaha cusub ee gobolka baay cumar cali isaaq cumar balash oo qaar ka mid ah barakacayaasha xerooyinka magaalada baydhabo ku jira la hadlay ayaa muujiyey in kaamamka barakacayaasha ay ku arkeen dhibaatooyin kala duwan oo haysta barakacayaasha waxaana qiimeyn ku sameynay buu yidhi xaaladda nolosha barakacayaasha wuxuuna guddoomiye cumar balash hay-adaha samafalka ka codsaday in gurmad bini-aadamnimo lala gaaro xerooyinka barakacayaasha magaalada baydhabo kaamkun hadda ka sugagna mayb waa kaamka oryaamiinta bulshada maadaama una mas-uuliyaddiya qaadni inuun ogaano walaka jara kaamamkan nololio ka noolin inuun ogaano ontan qoyn ona ninku ka sheekayne saka noolin saka noolingna nin arna una ilaana ka arag markii xaaladda la ogaado ku ba'da ini wal alla isi alla sidii dadkun wallanka qobada lahay lansuruma iyo ujeeddaduna hambooqani ata mahayna inuu hanskuda dareerno inta qoyn hatan isku nagana ma ujeeddada cid kasta oo hoolun u sayta oo oo arrimahan samafalka ka shaqeeyasana una wasaaradda maaraynta musiibooyinka samafalkan ka horeyta in unu la qeybsano fadaan xogti una bulshadan una mas-uulka inu ku aruurina oo arrimaha antamay ku jarta xaalad bani aadamnamay ku jarta wal eelle roonta ka qodan madhe biima haysadan halbooyid iyo maalintii iyo lashabe antun kaamam ee dhon halkaas booyidan iska kooyaan wal shalreebe dadka iska dhibanyin ma imbaahanna markan qolo kasto cid kasta oo galanku jeysada korta oo dareemo korta xaaladda meelunku jarta dadkan oryaamiinta oo weliba baahiyaha gaarka qaba xaaladda fahmo korta in mayla raayiso arrintan gurmud dhab ay ku suubiyaan muddooyinkii ugu dambeeyey barakacayaasha xerooyinka magaalada baydhabo ayaa ka cabanayay duruufo kala duwan haba ugu darnaatee cunnayari caafimaad darro iyo waxyaabo kale oo asaasi u ah nolosha aadanaha mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
markana dhegaystayaal waxaad nala dhegaysataan heestan dhegihiina ku soo maqan ee gediraac waxaa ku luqeynaya cabdiqadar xasan laari
weligeeska kuma dhiigin sida irmaanta kuma guurin sida gaanu uun qaba gogokogun suugna ashaqu kumuu geelin weligeeska kuma dhiigin sida irmaanta kuma guurin sida gaanu uun qaba gogokogun suugna sida geed kumuu luulin miiraa la gudayo weerkaga gariirshe sida geed kumuu luulin miiraa la gudayo
heestaasi jacaylkuna gedi raac iyo codkii cabdiqadar xasan laare ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah cabdulqaadir samakaab tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
anagaadsamaanuran adiguna imaad gaaran jacaylkunagdira inkastaba hagaadhee haddan gacanta kugu dhiigo gogogogo ugu way cusban inkastaba hagaadhee haddan gacanta kugu dhiigo gogogogo ugu way cusban laa